madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo maalmahan ku sugnaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa kulamo looga xaajoonayay wareejinta hubka iyo ciidamada beelaha la lahaa duqeyda dhaqanka gobolka mudug madaxweyne guuleed ayaa odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada u sheegay in gaadiidka dagaal iyo maleeshiyaadka saaran la doonaya in laga dhigo ciidamo galmudug ah kuwaasi oo yeelan doona xuquuqda ay helaan ciidamada soomaaliya beelaha dega gobolada mudug inay hortiina ay ku wareejiyeen hubkii iyo gaadiidkii iyo ciidankii ay lahaayeen kuna wareejiyeen dowladdu waa arkayseen aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa sidaa sharafta leh wanaagga leh dowladnimada leh oo ay hubkoodii iyo ciidankoodii dowladdu ugu soo wareejiyeen si shuruud la'aan ah waa ugu mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa beelaha kale sidaan hadaayaba sheegay inay ku daysadaan oo ay kaalintaa hormuudnimada ah oo beeshaas ay gashay ay ku daysadaan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala annana waxaan rabnaa beesha inaan u ballanqaadno dowladda hubkaas iyo ciidanka a ku wareejiseen uma adeegsan doonto waxaan ka ahayn amniga iyo difaaca iyo xasiloonnida galmudug waxaan ahayn uma adeegsan doonto hubkaasi hub galay gacan dad mas-uuliyiin ah hub galay gacan dowladeed hub galay gacan aamin ah ayuu insha allahu tacaala asaga iyo ciidankaba ay noqon doonaan dowladduna xuquuqda iyo wax alla waxay ciidanku leeyihiin insha allahu tacaala ayadaa kafaalo qaadaysa aad iyo aadaan u mahadsantihiin cabdikariin sheekh axmed koonfurow oo ka hadlay kulan lagu wareejinayay tiro gaadiid ah iyo ciidamadii la socday ayaa sheegay in ay ogolaadeen dalab uga yimid madaxweynaha oo ahaa in hubka la geliyo gacanta maamulka si loo sugo amniga annagoo ka jawaabayna codsigii nooga yimid dowladda galmudug oo ahaa si amniga dowladdu ay ula wareegto oo waddanku u noqdo waddan dowladi ka jirto oo isbaarooyinka loo qaado oo waddanka amni loogu soo celiyo soomaaliya o dhan amni way u baahan tahay dowladdu waxay codsatay hubka beelbeesha loo haysto in lagu soo wareejiyo annagoo codsigaa ka jawaabayna inay hubka iyo ciidankaba dowladda ku wareejiyaan inta joogta keliya maaha hubku wixii maqanna waa wareejinnay inta joogtana waa wareejinnay waxaa intaa weheliya waxaan codsanaynaa reer galmudug inay sidaa hubka u wada wareejiyaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa amniga iyo kala dambaynta inay waddanka ku soo celiyaan daaya sheekh axmed oo horjooga u ahaa gaadiid lagu wareejiyey galmudug ayaa wadahadal kadib tilmaamay inay ogolaadeen haddaan beennahay haddaan ciidan aha waxaa ku tashannay in maanta laga bilaabo aan ciidanka ku wareejinno gaadiid dhan shan gaari waxaa teertaagan boqol iyo toban iyo labo askari iyo afar gaari oo dowladda u maqan oo shaqada leexsan ku maqan madaxweyne cabdikariin ayaa ka mahad celiyey wareejinta hubka isagoo tilmaamay in tallaabadan ay tahay mid muhiimad u leh maamulkiisa saraakiisha beeshaan iyo ciidanka beeshaba aan u hambalyaynayo hormuudnimada iyo kaalinta weyn oo ay ka qaateen ama ay ka galeen barnaamijkan iyo hirgelintiisa dowladnimadu waxay imaanaysaa marka amniga iyo xasiloonnida la sugo wax alla wixii awood ahna ee gacan dowladeed ay ku jiraan markaasaa dowladnimada iyo kala dambaynta imaanaysaa cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo